maanta ay ku beegan tahay sanad guurada koowaad ee idaacadda snaay ayaa waxaa hambalyo ku aadan munaasabada sanad guurada koowaad u diray taliska booliska gobolka shabeellaha dhexe ugu horeyn waxaa hambalyo u diray gaashaanle aadan yarow xuseen asigoo shaqaalaha idaacadda kula dardaarmay inay xooga saaraan wada shaqeynta bulshada iyo booliska
waxaan maanta soo dhaweyneynaa ama aan muxuu ahay u hambaleyneynaa raadiyow snaay oo la aas-aasay maantoo kale shan iyo tobanka mey kaa taas idaacaddaas oo wax ka qabata bulshada iyo booliiska isku xirkooda wax ka qabata caafimaadka wax ka qabata ganacsiga sidoo kale bulshada horumarinteeda fatahaadaha soo dhoweynta madaxda iyo wax walba oo idaacad ku shaqaysa ka shaqaysa aad baan u soo dhoweyneynaa waa u mahadcelinaynaa hambalyaanu leelnahay sanadkan sanadkiisa kalena ku gaara nabad iyo caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash ku gaaraan leenahay wasalaamu calaykum waxaan ku baraarujinayaa in mar kastaba wanaagga ay ka shaqeeyaan oo xumaanta ka shaqeyn mar kastaba wariyaashu hadda sanadkan jira inta badan waxay boonbooniyaan xumaanta wanaagguna hoos ay u dhigaan adinka waxaan idin farayaa inaad wanaagga kor u qaadiin xumaantana aada hoos u dhigt taasaan idinku gubaabinaya insha allah dhanka kale dhame maxamed siyaad canjeex ayaa isna dhankiisa u hambalyeeyey shaqaalaha iyo maamulka idaacadda snaay asigoo ku ammaanay shaqo wanaagga ay u hayaan bulshada magaalada jowhar muddadii sanadka ahayd ay wada shaqaynayeen marka hore waxaan leehay hambalyo hambalyo hambalyo raadiyo snaay raadiyo snaay waxaan ku xusuus waxaa la furay sanad sanad guradiisii koowaad waaye shan iyo tobankii mey labada kun iyo labaatankii waxyaabahan ku xusuusta waxaa ka mid a sida yacni la shaqaynta booliiska sidii yani maarata bulshada iyo booliiska community police waxyaabahan uu ka shaqeeyay waxyaabahan ku xusuusa waxaa ka mid a tubta nabadda oo muddaa yani maarata lasoo shaqeeyey waxaan ku xusuustaa yani maaragtay hu sida u baahiyo yani qaabka waxbarashada yani caafimaadka fatahaadaha iyo dowlad wanaagga marka waxaan leeyahay raadiyo snaay hambale hambale hambale ayaan leeyahay mar labaad mar saddexaad waana kula darmanayaa bahda saxaafadda raadiyo isnaaye inay sii wadaan dadaalkooda loo begay oo sii lamuulaabaan lana shaqeeyaan bulshada hadduu ilaahayna insha allah aad ayaad umahadsantihin waxaan leeyahay hambalya hambalya marka labaad iyo mar saddexaad waana soo dhaweynayna insha allah hadduu ilaahayna way sawar badan tahay inta badanna waxay ka shaqaysaa yacni maaragtay waxyaabaha ummadda u dan ah oo yacni maaragtay sidii fatahaadaha caafimaadka waxbarashada adeeg guuday ka shaqaysaa bulsho marka aadaad mahadsantay waan idinkaga mahadcelina haduu ilahay insha allah waana la gaari doona wax kasta waa la helaa haduu ilahay kii sharuur qaato iyo kaan qaadanba kullu dhammaan waxyaala waa wada noolaanaya waxna ka allaahma marka waxaa fiican in yacni maaragtay sharafka la ilaashada fiican waxaan soo dhaweyhaa inay sii shaqayso waxaan kula talinayaa inay dhammaan degmooyinka gobolka shabeellada dhexe guud ahaan ay gaarto sida balcad mahadaay warshiiq cadale inay gaartaan rajiha insha allah sanadkan hadduu alla yidhaah shan iyo tobankii mey sanadkii laba kun iyo labaatan maalin jimco ah ayay ahayd maalintii ay sida rasmiga ah ugu hadashay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe